bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idin hayo qodobada warkeennana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo soo dhoweeyey warbixinta hay-adda i m f ay ku ammaantay isbeddelka dhaqaale ee soomaaliya ku tallaabsatay qaar ka mid ah waalidiinta dadka laga soo daayay xabsiyada ku yaalla dalka tansaaniya oo dowladda ku bogaadiyey dadaalada ay ugu jirto soo celinta muwaadiniinta ku xidhan dalalka dibaddiisa xeeralyaha guud ee qaranka oo soo xiray tababar ku saabsan sarraynta sharciga oo muddo saddex maalina ka socday magaalada muqdisho wafdi ka socday jaamacadda caalamiga ah ee afrika oo soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wararka dibaddana waxaa kamid dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday dalka faransiiska iyo xaakim u dhashay dalka canada oo talaadadii shalay ahayd damaanad kusii daayey haweeneydii u dhalatay waddanka shiinaha ee ku xirnayd dalkaasi canada
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirnu walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo arbaca taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo sideediy tobanka kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey warbixinta hay-adda lacagta adduunka u qaabilsan ee i m f ay ku ammaantay isbeddelka dhaqaale ee soomaaliya ku tallaabsatay madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in si run ah ay uga go-an tahay in soomaaliya ay horey u sii socoto isagoo soo dhoweeyey warbixinta i m f ee la xidhiirta barnaamijka dayncafinta soomaaliya waxa uuna intaasi ku daray in ay tani calaamad u tahay go'aanada iyo dadaalada midho dhalka ah ee soomaaliya ay ku tallaabsatay muddadii koobnayd mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka sii shaqayn doonto dadaalka ay ugu jirto hagaajinta hanaanka maaliyadeed ee dalka si bulshada loo gaarsiiyo guulo horumarineed warbixintan ay soo saartay hay-adda lacagta adduunka ee i m f oo lagu daabacay boggeeda rasmiga ah ayay ku sheegtay soomaaliya iyo hay-adda in ay si wada jir ah u gaareen heshiis looga gudbayo dib u eegista koowaad ee wejiga saddexaad ee kooxda la socodka barnaamijka dayncafinta soomaaliya islamarkaana waxa ay bogaadisay dowladda soomaaliya oo ku guulaysatay kobaca dhaqaale iyo hanaanka maamul wanaag iyo isla xisaabtanka
qaar ka mid ah waalidiinta dadkooda laga soo daayey xabsiyada ku yaalay dalal ka mida dibadda ayaa dowladda soomaaliya ku bogaadiyey dadaalada ay ugu jirto soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee muddada ku xirxiran xabsiya ku yaalla dalalka dibadda qaar ka mid ah eerada dadkii shalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo dad ay markaasi qaraabo yihiin ama ay dhaleen laga soo daayey xabsiyo ku yaalla waddanka tansaaniya ayaa dowladda soomaaliyeed ku ammaanay in ay door weyn ka qaadatay sidii muwaadiniinta soomaaliyeed ee xabsiyada dibadda ku dayacan dalkooda dib loogu soo celin lahaa waxaana ay dowladda ugu hambaliyeeyeen tallaabadaasi ay qaadeen iyagoo dhinaca kalena ku booriyey in ay halkaasi ka sii wado sidii dadka kale ee soomaaliyeed ee maxaabiista ah ee dalalka dibadda ku xirin dalkooda dib loogu soo celin lahaa
ra'iisul wasaare aniga waaye kaasida fuusi xasan alay dhahaa gabadha giliibka duubta aniga waaye giliibkeyga aad iyo aad ayaan ugu faraxay maadaama ay iga soo jawaabtay jawaab wacan ay iga siisay aadaanka uga mahad celinayaa dhammaan madaxda soomaaliya aadan ayaan uga mahad celinayaa kaasadan gabadha walaashay ayadani garab taagan maryan yaasiin garabkeena siisay ayadani sidoo kale waa u mahad celinayaa ra'iisul wasaare waxaan kaloo kaala hadlayaa dhallinyaro kale walaalaheen aa waddanka ku wada xira tanzaniya aa naga xirahay kuwaa kaa codsanaynaa ayakana madaxweynaha dhammaan dal walbo maxaabiistaa nooga xiro soomaali inaan noo dadaasho ayaan ka rajaynaynaa dhammaantiin
kuwaasi waxay ayeen qaar ka mid ah heelada dadkooda laga soo daayey xabsiyo ku yaalla dalka tansaaniya oo shalay dowladda soomaaliya ay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xeeraalyaha guud ee qaranka ayaa soo xiray tababar ku saabsan masaraynta sharciga oo muddo saddex maalina ka socday magaalada muqdisho cabdiqaadir ciise ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
wadashaqayntu inay inay inay aad halkan waxaa ka socda dood wadashaqaynta kulul oo isla xafiiska.
xisaabtan iyo wadashaqayn ku saabsan waxaa marti u ahaa ka sokow xafiiska xeerlaalinta howlwadeennadiisa hay-adaha kale ee shaqada kala dhexayso bilowgii hore shirkan waxaa furay garyaqaan baasha yuusuf gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxaa sidoo kale kusoo biira maalintii labaad madashan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir doctor muuse macalin maxamed waxa uu heliyey qaar ka mida garsoorayaashiisa waxaa laga dhagaystay wixii uu u qabay oo tabashaha xafiiska xeerlaalinta waxaa sidoo kale la hordhigay dhibka lagu qabo garsoorayaasha qaarkood balse nasiib wanaag waxa uu ahaa gudoomiye mar dhaweed ka yimid xafiiska xeer ilaalinta qaranka wuxuuse ballan qaaday wada shaqayn wanaagsan waxaa isu kaaga keena markaa xarig inuu dhaco waxaa kaloo isu kaaga keeno muddo dhaaf inuu dhaco waxaa kaloo isu kaaga keeno ka qaybgalka waqtiga dacwada waxa ugu waaweyn ee la dhex maraa ee garsooraha iyo xeeraalaya dhex maraa intaas waa
sidoo kale waxaa kusoo biiray hoolkan sarreeye guud bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa ka mid ah shaqada xafiiska xeer ilaalinta ka warhaynta maxbuuska balse waxaa jira gaab shaqo oo halkaasi ka jiray waxa uuse ballan qaaday in arrimahaasi wax badan ay ka bedeli doonaan Een, wax allaalay wixii ay isleeyihiin way habboon tahay ciidanka asluubtu inay shaqadooda ka toosiyaan maadaama xafiiska xeraryaha guud uu aw- ay tahay awooddiisa iyo shaqooyinkiisa mid ka mid ah inay kormeeraan xabsiyada sida loogu nool yahay iyo siday u dhaqmaan iyo sida loola macaamilo maxaabiista annaguna dhinaca kale waxaanu la wadaagnay wax allaalay waxaan isdhihi karno waa caqabado ama waa khaladaad oo aanu ka maqalno ama ay nala wadaagaan dadka maxaabiista ee xabsiyada ku jira dhammaystirka cadeymaha dembiye aan ku dhammayn feelka ay soo gudbiyaan baarayaasha hay-adaha amniga ayaa eera dhib ka jira sida warqadaha cadeymo muujinta dhakhtarka ballanta baaraha xilliga maxkamadda iyo arrimo kale si xal looga gaaro waxaa halkan wada yimid saraakiil sare oo boolis ah waxaana hogaaminaya taliyaha booliska soomaaliyeed jenaraal madaala ayaan weydiiyey waxa ay ku qotantay doodda halkan ka jirtay iskaashiga iyo wada shaqaynta iyo kormeerka ay xeer ilaalintu ku leedahay fadhiyada booliiska ee waxbaara sida saldhigyada iyo c i d ayaanu ka wada hadlaynay waana shir socon doona oo sidii loo wada shaqayn lahaa ku saabsan waxaan rajaynaynaa in booliiska wixii ka khaldan la saxo xeer ilaalinta wixii aanu kaga cabanayno ama aan leenahay waa nagu gacan bidixaynaysaana ay meeshaas ku dhammaadaan inkastoo halkan saddexdii cisho lagu qaatay dood aan waxba la isku reeban waxaa ugu dambeyn laga soo saaray warmurtiye door qodob ka kooban shirkan waxaa soo xiray xeerlaaliyaha guud ee qaranka dr axmed cali daahir waxa uu kula ballamay ku-xigeenadiisa alla kacabsi iyo in dalka ay daacadnimo ugu shaqeeyaan waxaan rabaa inay ummaddu idiin qirto xafiis dadka ka shaqeeya ay nadiif yihiin ummadda u adeegaan si nadiifana ugu adeegaan alla kacabsina ay ku jirto in idinku sifeeyo in badanoo idinka midana waa ku sifaysan yihiin runtii isu dardaarmaynaa aayaddii uu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay oo ah watawaasow bilxaq watawaasow bisabr xaqa inaan isu dardaaranno oo waa ma xaq war cadaalad ummadda aan ugu shaqayno alla ka cabsi aan ugu shaqayno sabirna aan kaashanno shaqadeenna howlwadeennada xeer ilaaliyaha ayaa ballan qaaday inay kasoo bixi doonaan waajibaadkooda wax badanna ay ka faa'iideen aqoon isweydaarsigan ay sida wadajirka usoo qabanqaabiyeen xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo hay-adda horumarinta arrimaha sharciga i d l o cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wafdi ka socda jaamacadda caalamiga ah ee afrika ayaa soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mukhtaar cabdulaahi timcade ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
wafdigan ka socda jaamacadda caalamiga afrika ee dalka suudaan oo ka koobnaa afar xubnood oo sarsare ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda dhaktar muuse adaaha waxaana kulan soo dhoweyna muqdisho ugu qabtay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda kulankaasi oo sidoo kale ay ka qayb galeen bahda waxbarashada ayaa lagu bogaadiyey kaalmada waxbarasho ee soomaaliya ay siiso cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa wasiirka hore arrimaha gudaha haatanna ka tirsan golaha shacabka waxna kusoo bartay jaamacadda afrika ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay
الإخوة خري... آه، رئيس آه، رابطة الخريجين والخريجين الأخ حسن شيخ أحمد بدوي مدير مكتب جمعية عون المباشر في الصومال الهيئة ال- الهيئة القابضة كما يقولون لجامعة سيماد ومؤسسات مسلمي إفريقيا آه، في الصومال يسرني ويسعدني أن أكون بين ظهرانيكم طب- طبعا الزمن ضيق جدا
dr muuse daha gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda afrika ee dalka suudaan ayaa uga mahad celiyay sida wanaagsan muqdisho loogu maamuusay waxa uuna xusay in kaliya aysan soomaaliya siinayn deeb waxbarasho balse ay kala qayb qaadanayaan horumarinta dhinacyo badan oo nolosha ah ayna qorsheynayn adeega jaamacadda la soo gaarsiiyo soomaaliya آه، وجدنا مفاجآت ما كنت أتوقع أن الذين خرجوا من السودان تعلموا في السودان وخرجوا من السودان ورجعوا إلى هذه البلاد من جامعة إفريقيا ومن غيرها من الجامعات أن يكونوا هم عصب الحياة في هذا البلد الحمد لله رب العالمين
saalax sheekh ibraahim oo ah garsoore sare oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane aadan isaaq ayaa iyaguna uga mahad celiyey sida suudaan ay albaabada ugu furtay ardayda soomaaliyeed waqti dalal badan ay albaabada ka xirteen colaadii jirta awgeed فالسودان تلقفه وفتح له قلبه وابوابه معرفه منه بمعدن هذا الشعب بينما كثير من البلدان اغلقت ابوابها جامعة إفريقيا العالمية هي نقطة انطلاقة جميع الصوماليين اللي نجحوا في السياسة وما بقدر أوصف أقول كلمات كل الكلمات اللي كنت داير أعبر من هنا كخريجي جامعات السودانية حبنا للسودان طبع بغير تكلف وطبع الإنسان لا يتغير
mukhtaar cabdulaahi timcadde warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
shirka looga hadlayay siyaasadda biyaha nadaafadda iyo fayadhowrka oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug maxamed deeq cabdi maxmed ayaa warkaasi dhuusamareeb inooga soo diray shirkan oo ahaa mid looga hadlayay qorshaha iyo siyaasadda biyaha nadaafadda iyo fayadhowrka deegaanada galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda biyaha iyo tamarta xukuumadda federaalka ee soomaaliya shirka ayaana waxaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano agaasimayaal maamulada degmooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo bulshada deegaanada galmudug gudoomiyaasha degmooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo macalin nuur cilmi cabdulle iyo xirsi yuusuf barre ayaa ugu horeyn ka hadlay waxa ayna madasha ka sheegeen baahida loo qabo biyo nadiifa deegaanada galmudug maadaama dhulka galmudug in badan oo mana uu yahay dadkuna biyaha baahi weyn u qabaan galmudug waxaa laga helayaa laba boqol oo kilomitr oo wax ceela aan lahayn oo makhluuqii joogay uu ku ooman yahay marka waxaa la dhihi karaa waa meel oon ba-an uu ka jiro oon ba-an meeluu ka jiro weeyaa la dhihi karaa waxay u baahan yihiin in dhanka biyaha gacan weyn laga siiyo dee sidii la sheegay eh, galmudug biyaheedu aad bay dadka ciriir ugu yihiin meelo biyuhu way kala fog yihiin oo dadku way ku dhibaataysan yihiin Eh, ceelasha la qoday oo riigagaaya way ku yaryihiin Eh, biyo wasakhaysan bay dadku inta badan cabaan biyo nadiifa ma helaan Eh, meelanaha dee oonkaas bay qabaan oo biyuhu way ka fog yihiin agaasimaha madaxtooyada galmudug maxamed cabdi gaboobe ayaa isna waxa uu xusay in maamulka galmudug uu qorshaynayo sidii la isula meel dhigi lahaa siyaasadda biyaha deegaanada galmudug si wax looga qabto baahiyaha biyaha ee ka jira deegaanada galmudug waxaan rabnaa shirkan waxaa ka soo baxa inay noqdaan wax la sii dabagalo oo wax miro oo miro dhala wasaaradda federaalka eh, dadka nagala jooga aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa Een, in galmudug maantay eh, lasoo xasuusto eh, dhinaca biyaha iyo baahida ay u qabto in lasoo xasuusto la yidhaahdo maxaa ka jira ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug maxamed nuur diini ayaa waxa uu sheegay in maamulka galmudug uu qorshaynayo sidii loo qaabeyn lahaa horumarinta biyaha deegaanada galmudug intiinana nasiib u yeeshay soddon iyo lix qof oo meeshaan fadhida ama kontonka qof oo fadhida ayaa maanta nasiib u yeelatay inay muxuu ahaay saddexda milyan oo galmudug ka koobanta inay u dejiyaan siyaasadda biyaha soomaaliya inay qayb uga qaataan ilaahayna waana weydiinayaa shacabkeena waana weydiinayaa waxaan rabaa maskaxda inaan shiilno aqoon-yahanada aan ka soo xulnay deegaanada kala disan galmudug hay-adaha wooshka ka shaqeeyo halkaan naasiibka u yeeshay degmooyinka iyo gobolada iyo baarlamaanka fadhiya wasiirada hay-adaha eh, ku shaqaalay biyaha fadhiya waxaan ka codsanaynaa in loo dhabar adeego shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxa uu gogol xaar u noqonayaa helista biyo nadiifa deegaanada galmudug maxamed yaaq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararka dibadda toogasho dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday dalka faransiiska toogashadan oo khasaare badan geysatay ayaa ka dhacday magaalada strasburg ee dalkaasi faransiiska laba qof ayaa dhimatay koob iyo toban kalena way ku dhaawacantay toogasho ka dhacday magaalada strasburg ee bariga dalkaasi faransiiska booliska ayaa sidaasi sheegay waxaa sidoo kale ay sheegeen boolisku in dadka weerarkaasi geystay ay- ay ahaayeen kuwo badan toddoba ka mid ah dadka ku dhaawacmay ama dhaawacu soo gaaray ayaa la sheegayaa in xaaladoodu ay aada u liidato wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay xaalad amni darro ah waxa uuna dadka deegaankaasi ugu baaqay in ay guryahooda ku nagaadaan toogashadan ayaa la sheegay in ay ka dhacday meel uu suuq loo suuq looga dukaamaysanayey agabka loogu talagalay ciidda masiixiyiinta sare ayaa xiray goobta uu weerarku ka dhacay bater feres oo goobjooga ah ayaa b b c da u sheegay in uu maqlayay dhawaqa rasaasa uuna arkay laba qof oo la toogtay oo yaalla buundada waxa uuna yidhi waxaan isku dayey in aan soo badbaadiyo balse meyd ayuu ahaa wararka qaar oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in saddex qof ay dhinteen wariye maxalli ah oo lagu magacaabo bruno busard ayaa bartiisa twitterka ku qoray inuu maqlay rasaas badan oo lagu furay wadadii uu ku sugnaa waxa uu yidhi markii hore hal ama laba xabadood ayay ku bilaabatay kadibna baas ayay isku beddeshay ugu dambeyntiina xeer ilaaliyaha xaakiimka u dhashay dalkaasi kanada ayaa talaadadii shalay ahayd damaanad ku sii daayey mengi wanshu oo ah madaxa fulinta shirkadda hawaii oo ah tan ugu weyn ee shirkadaha soo saara qalabka tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee dalka shiinaha garsoore william erk ayaa meng ku sii daayey damaanad lacageed oo gaaraysa toddoba dhibic shan milyan oo dollarka maraykanka ah sidoo kale waxa uu sii deynteeda ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in ay ku nagaato guri uu odaygeedu ku leeyahay gobolka british columbia ee dalka canada iyo in aysan ka bixin karin guriga inta u dhexaysa koob iyo tobanka habeennimo ilaa iyo lixda subaxnimo sidoo kale kor ayaa lagala socon doonaa dhaqdhaqaaqeeda afar iyo labaatanka saacadood booliska canada ayaa mink ka xiray aeroboorka magaalada frankfort kadib codsi uga yimid maraykanka oo raba in loo soo gacangeliyo haweeneydaasi maraykanku waxa uu ku eedeynaya gabadhaan gabadhaani u dhalatay dalkaasi shiinaha in shirkadda ay madaxda ka tahay ee hawaii ay ku xadgudubtay cunuqabataynta ay washington saartay dalkaasi iiraan shirkadda ay maamusho ming ayaa waxaa aasaasay aabaheed waana mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn caalamka ee soo saara teleefoonada gacanta lagu qaato hantida qoyskeeda ayaa waxaa lagu qadariyaa balaayiin dollar oo maraykanka ah warkii ood dhegeystayaal kala socoteen saakay reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaas inta aanu warkan warkiisa kale dib ugu kulmi doono waa anigoo yaxya ali faarax oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo